بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وبعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها بعلينا مر لبعض halkan inagu kulmiyey sida aanu u dhammaystirno muxaadaradeennii ku saabsanayd cinwaankii ahaa axkaamu tahaara waana qeybtii labaad ee muxaadaradii ku saabsanayd axkaamu tahaara wanajaasaat axkaamta tahaarada iyo najaasaadka muxaadaradeenii hore walaalayaal waxaanu uga soo hadalnay ahmiyadda ay qofka muslimka ah ay u leedahay tahaaradiisa inuu ilaaliyo waxaa kaloo muxaadaradeennii hore aanu ku soo qaadannay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qur-aanka ah inuu ku caddeeyey inuu ilaahay jecel yahay kuwa dahaarada ku dadaala ilaaliyana dahaaradooda maadaama dahaaradu walaalayaal ay saamayn ku leedahay rukniga labaad ee arkaanil islaam ka mid ah ayaa waxaa muhima qof walba ee muslim ah inuu diraaso ku sameeyo waxna uu ka ogaado macluumaad guud iyo kuwo gaaraba uu ka haysto axkaamta dahaarada leanna rukniga labaad ee arkaanulislaam waa salaada salaadiina ma ansaxayso qofku hadduusan dahaaradiisa uusan ilaalin waxuusan qofku garanayna ma ilaalin karo marka ilaalinta shayga waxaa ka horeeya qofku inuu tasawur uu ka haysto horta waxa dahaaradu ay tahay ee waxa nijaasaadku ay yihiin qaybaha nijaasaadka qaybo ka mid ah ayaanu walaalayaal ku soo qaadannay muxaadaradeennii hore waxaanu hore u soo qaadannay in aygu uu nijaaso yahay oo dofaarku uu nijaaso yahay oo khamradu ay nijaaso tahay ayaanu uga soo hadalnay innagoo arrinkaa u cuskannay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebigeenna moxameda salawaatu ullaahi waajka tasliimaatihi calayh iyo aqwaalu haadihi alumma ee aqwaashii salafka ee saxaabada qaybo ka mid ah iyo aragtiyada ay ka qabaan salafku dahaarada anwaacdeeda iyo najaasaadkaba muxaadaradeena labaad walaalayaal waxaanu ku dhammaystiraynaa baxsigii inooga hadhay axkaamtii najaasaadka waxaa ka mid ah qaybaha najaasaadka walaalayaal meytada haddii shaygu uu dhinto oo miito waxaa la yidhaha alxayawaan alladii maata xadka anfih duuna tadkiya waa noolaha u geeriyooda iyadoo waxba aan la gowricin xayawaanku marba hadduu dhinto oo gowrac la-aan uu ku dhinto waxaa loo yaqaanaa meyta ama bakti waa nijaas oo laftiisa iyo dhogortiisa iyo tintiisa iyo kulli waxaa weeye ajsaadiisa qaybaha uu ka kooban yahay guud ahaanba meytadu najaaso wey leanna waxa weeye meytada waxaa jira laakiin qaybo laga soo qaybo laga soo reebo oo waxaa laga soo reebi ruuxa bini aadamka ah hadduu geeriyoodo isagu meytadiisu waa daahir malaayigu isaguna hadduu geeriyoodo isaguna meytadiisu waa daahir ayux isaguna meytadiisu waa daahir laakiin intaa wixii aan ka ahayn meytadoodu waxay noqon nijaas qaybaheeda oo dhan guud ahaanba leannahu taa waxaa tusinaya xadiidkii uu warinayay ibnu khusayma oo saxiixiisa uu ku wariyey bayhaqi isaguna uu ku wariyey sunan alkubra xaakimna uu wariyey weliba xaakim xadiidka uu saxiix yeelay imaamu dahabina uu ku waafaqay waa min xadiidi cabdillaahi bni cabbaas xadiidkaasaa wuxuu odhanayay araada anabiyu sala allahu wasalam calayhi an yatawada'a min siqaa faqiila lahu inahu meyta qaala dibaaquhu yadhabu bikhabatih aw najisih aw rijsih xadiidkan ibnu cabbaas ibnu khusayme iyo bayhaqi xaakim ay warinayaan ee sanadkiisana xaakim uu saxiix yeelay dahagina uu ku waafaqay raximahu allahu tacaala ayaa wuxuu cabdullaahi ibnu cabbaas warinayaa nabigeena sala allahu wasalam calayh inuu doonayey inuu maqaar biyo ku jira uu ku weysaysto markaasaa nabiga waxaa lagu yidhi sala allahu wasalam calayhi rasuulka ilaahay oo maqaarkani waa maqaar laga soo bixiyey neef bakti ah markaasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh dibaaquhu yadhabu bikhabatih aw najisih aw rijsih wuxuu yidhi maqaarkan markuu bakhtiyey neefkan maqaarka laga siibay waa la magdiyey buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dee waa la saafigareeyey oo waxaa la mariyey magad waa la magdiyeeyey marka madagtaa la magdiyeeyey ayaa waxay baabi'isay buu yidhi maqaarka nijaastiisii oo xadiidkaasi marka wuxuu caddayn dee shay xayawaanku haddii uu bakhtiyo gowrac la-aan inuu maytadaasi guud ahaan ajsaadeedoo dhan ay noqonayso nijaas laakiin maqaarka haddii la saafigareeyo oo la dabqiyeeyo inay daahir noqonayso oo maqaarku uu daahir noqonayo ayuu xadiidkaa nabigu ku caddeeyey sala allahu wasalam calayh waxaa kaloo jira xadiid kale ee ibnu xibbaan iyo dabaraani iyo daara qudni ay warinayaan ee sanadkiisuu saxiix yahay ee min xadiisi ummi lmu'miniina caaisha inay tihi caaisho rasuulku wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayhi dibaaqu jildi lmeytati duhuuruha neefka bakhtiyey maqaarkiisa maqaarkaa oo la maqdiyeeyo oo waxa lagu maqdiyeynayaana dee ma aha qoraxda in lagu waro keliya ma aha waa in daawo kulul iyo dhir yacni mawaadda dabqiga khusuusiyo ku leh oo dhirta qaar waxaa jira wax lagu magdiyeeyo oo dadka eerbaadiyuhu way yaqaanaan dhirtaa haddii maaragtaahay lagu saafigareeyo maqaarka bakhtiga marka maqaarka bakhtiga saafigaraynta iyo magdiyeyntaas ayaa dahaaro u ah buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi oo dahiraysa magdiyeyntaa la magdiyeynayo ayaa dahaaro u ah buu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh marka halkaa waxaanu ku ogaanay neefku hadduu bakhtiyo gowrac la-aan uu dhinto inuu maaragtaahy noqonayo bakhti ilaa haddii laakiin maqaarkaa lagala soo baxo oo maqaarkaa la saafigareeyo waxyaalaha urahaya qarmuunka ah iyo hilibka qarmuun iyo waxyaalaha laga saafigareeyo mawaadda dabqiga lagu daro marka inuu noqonayo maqaarkaasi daahir taa ayuu nabiguna noo caddeeyey sala allahu wasalam calayh waxaa kaloo nijaasaadka ka mid ah oo qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo meeshuu ka gaarana uu ka mayro laga maarmaan ay tahay addamu lmasfuux dhiigga sayrmahaya ama dhiigga qubmahaya dhiigga isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha nijaasaadka ah bijamiici anwaaci dhiiggaasi noocuu doono ha noqdo xayawaanku nooluhuu doonana ha ka yimaado ama dhiigga bini aadamka ha noqdo ama dhiiggii xayawaankii la cunahayay hilibkiisa ha noqdo ama xayawaankii aan la cunaynin ee cunitaankiisa la xarimay dhiiggiisa ha noqdo ama dhiiggii xaydka ha noqdo ama dhiig caafimaad ku yimid ha noqdo ama mid cudur ku yimid ha noqdo dhiiggu wax nooc kasta uu noqdaba waa nijaas taana waxaa tusinaya xadiiskii muslim iyo bukhaari abuu daawuud iyo imaamu axmed ay warinahayeen ee min xadiisi caaisha waxay tidhi caaisho jaa'at faadimatu bintu xubaysh ila anabiyi sala allahu wasalam calayh faqaalat yaa rasuula allah ini imra'atun ustaxaadu falaa adhur afa adacu asalaah faqaala laa inama dalika cirq walaysa bilxayda faidaa aqbalat alxayda fadaci asalaah waidaa adbarat faqsilii canki dam wasalli xadiidka bukhaari iyo muslim axmed iyo abu daawuud ayaa wariyey xadiidkaasi wuxuu odhanaya oo caaisho oo min ummahaati lmu'miniin ka mid ah ayaa waxay tidhi nabiga waxaa u yimid sala allahu wasalama calayhi haweenay la odhan jiray faadima bintu xubaysh markaasay waxay tidhi rasuulka ilaahayow waxaan ahay gabar dhiiggeedu qubanahayo oo dhiiggeedu daadanayo weligayna ma arko dhiiggu sidiisaba igama go'o oo wakhti walba wuu iska soconahayaa bil iyo laba bilood iyo ayuu iska qubmahayaa dhiiggaygu rasuulka ilaahayow salaadii miyaan iska dhaafi oo laba bilood iyo saddex bilood iyo dhiiggu hadduu iska shubmahayo ma tukanahayo miyaa salaadii wuxuu yidhi markaa nabigu sala allahu wasalam calayhi maya kaasi waa xidid yacni cudur ama egfeshin uu ku dhacay ee maaha dhiiggii caadadoo xaydka ahayd oo salaada looga tegayey ee markii uu soo qaabilo wakhtigii adugu waad garanaysaa dhiiggu xaydku uu kugu dhici jiray muddaduu ku hay jirana waad garan wakhtigii xaydku uu kugu dhici jiray xisaabo iyo muddadii uu ku hay jiray wakhtigii markii la gaaro salaadda isaga tag laakiin wakhtigaas hadduu kuu dhammaado masalan tusaale ahaan yacni bil kasta kowdeeda hadduu kugu dhici jiray dhiigga xaydku lixdeedana uu kaa go'i jiray bil kasta kowda ilaa lixda ayaad iska dhaafi buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh oo dowrkii xaydka yimid oo xilligaasaad salaadda iska dhaafi laakiin markii la gaaro xilligii dhiiggu uu kaa go'i jiray markaa dhiigga iska mayr oo mar walba waa soo istajoon oo dhiigga intaad meesha ka mayrto oo calal iyo wax meesha markaa ku xirto ayaad markaa dhiigga markaad iska mayrtadu wayse qaadato oo markaa yacni waad qubaysan laakiin qubaysaa ka horeeya ilaa inqidaaca yimid oo dhiiggii xaydkaa go'ay markaad qubaysato oo markaa yacni aad soo istijooto oo dhiigga meeshii aad ku cubto maro iyo calal iyo suuf aad gelgeliso markaa weysayso oo sidaa ku tuku yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh marka halka xadiiska hadda innagu aanu ka deliishanayno waxaa weeye gabadhan faadima bintu xubaysh dhiiggaa ka qubanahaya wuxuu nabigu ku sheegay sala allahu wasalam calayhi inuusan xayl ahayn leannahu waa dhiig iska socda egfishin iska socda xidid caadiya ka imanahaya sidaa awgeed nabiguna wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayhi dhiiggaas aan xaydka ahayn fakhsilii canki dam oo salli dhaq buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh oo dhiiggaa iska mayr marka dadka qaaraa ku doodahaya dhiig dhiigoo dhanba waxaa nijaaska ah dhiigga xaydka kali ah marka waxaan deliilkan hadda u doortay oo xadiidkan u soo qaatay hadda waxaa weeye inuu nabigu caddeeyey sala allahu wasalam calayhi dhiig caadi ah oon xayl shaqo ku lahayn inuu nijaas yahay inuu nabigu qeexay sala allahu wasalam calayh xadiidkaasna muslim iyo bukhaari abuu daawuud iyo axmed ayaa warinahaya wuxuuna ku cad yahay xadiidkaasi dhiigga oo dhan inuu yahay nijaas oo dadka qaar ayaa mawduucan ku gefay gef aad u xun oo waxay cabireen ay yidhaaheen dhiigga xaydka kali ah ayaa nijaaska ah ee dhiigaga kale waa daahir taasina waa gef qofkaasi uu ku gefay sunnadii nabiga sala allahu wasalam calayh una ka marin habaabay sunnadii nabiga sala allahu wasalam calayh leannahu hadda dhiiggan gabadhan faadima bintu xubaysh ma ahayn dhiig xayd ah waa dhiig maaragtaahay xidid kale ka yimid waa dhiig maaragtaahay egfeshin ah waa dhiig maaragtaahay iska qubanahaya maca daalika nabigu sala allahu wasalam calayhi wuxuu u caddeeyey nabigu sala allahu wasalam calayhi gabadhaa markaas inay dhiigga iska maydhayso ayuu nabigu sheegay sala allahu wasalam calayh laakiin dhiigga nijaasta ah waxaa laga soo reebahaya dhiigga markaa yacni masfuuq marka aanu leenahay dhiigga khayru masfuuqaa laga soo reebi dhiig masfuux markaanu leenahay midka khayru masfuuxa ah oon qubanayn ayaa laga soo reebi siga dhiigga beerka oo kale iyo beerka yaraha liannahu beerku waa dhiig aruuray isagu markaa nijaas ma noqonayo yacni waa daahir beerkaa liannahu isagu ma aha dhiig yacni qubanaya waa dhiig meel ku aruuray oo fadhiyo wey walidaalika sidaasaa isaga cunidiisu ay isaga bannaantay liannahu dhiig isagu yacni nijaas ah ma aha maca daalika isagu waa dhiig aruuray wey marka waxaa halkaa marka yacni aanu ka ogaanay dhiigga guud ahaanba qaybihiisa kulli nooc kastuu ku yimaadaba inuu markaa nijaas noqonayo ilaa dhiigga maaragtaahay khayru masfuuxa oo fadhiya oo dhiigga beerka iyo dhiigga loo yaqaano tixaalka beerka iyo beerka yaraha kuwaasi waa dhiig fadhiistay maca daalika kuwa cunitaankoodu waa layska cunay waa iska bannaan yahay liannahu iyagu nijaas ma aha oo waa daahir walidaalika xadiidkii cabdullaahi ibni cumar uu warinayay imaam axmed iyo ibnu maajah ay kutubtooda ku warinahayeen xaafidkuna uu saxiix yeelay ayaa nabigu sala allahu wasalam calayh wuxuu yidhi uxillat lana meytataani wa damaan fa ama almaytataani faalxuutu waljaraad وأma الdamaani faاlkabidu والطixaal wuxuu yihi nabigu salى اllahu waslama calayhi waxaa inaga xalaal naloo kaga dhigay buu yihi nabigu salى اllahu wasalama calayhi laba meyto iyo laba dhiig labada meyto xalaalka naloo kaga dhigay waa malaayiga meytadiisa iyo ayaxa meytadiisa oo malaayigu hadduu isagu uu iska dhinto xadfa anfi uu dhinto dee isagu gowracba uma baahna ayuxuna waa sidoo kale waa iska xalaal labada dhiigu iyagana xalaalna loo kaga dhigay waa beerka iyo beerkar yaraha ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh xadiidka imaam axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey ibnu maajahna wuxuu ku warinayaa sunankiisa waxaana xadiidkaas saxiix yeelay xaafidka ibnu xajar acasqalaani raximahu allahu tacaala waxaa kaloo taa tusinaya in markaa yacni meytadu ay yacni meytada malayga iyo meytada ayaxu ay daahir yihiin axaadiis fara badan oo ka mid ah oo hadda mawduuca aanu aanu ka gaarayn oo wakhti aanaan u hayn ayaa taa tusinaya laakiin waxaa inooga filan xadiidkaa hadda hore aanu usoo qaadanay ayaa taa inoogu filan laakiin waxaa taa laga soo reebi haddii xayawaanku dhiig shubmahayo uusan lahayn oo dhiig dareerahayo uusan lahayn waxaa yarka ah ee qoqoyaanka ah ee jirhkiisa markaa xayawaanka markii la dilo yacni ka muuqanaya oo dhiig hadda shubmahayo oo badan aan ahayn dhiigga noocaas oo kale ah waa iska daahir oo wax iska macfiyahoo layska cafiyey weeyo wax dhibaato ah taasi keeni mayso waxaana tusinahaya taa xadiidkii bukhaari iyo abu daawuud ay warinhayeen ee min xadiisi abi hurayra oo nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalama calayh idaa waqaca adubaabu fii inaa'i axadikum falyaqmishu kullah uma liyatraxhu fa ina fii axadi janaaxayhi shifaa'a wa fi laakhari daa'a wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi tasxigu hadduu idinkaga dhaco weelka ku wada riduu yidhi kulli weelka ku wada rida liannahu tasxiga labadiisa garab garab ka midana caafimaad ayaa ku jira garabka kalena waxaa ku jira uu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi cudur marka tasxigaas hadda waxa yaree dheecaanka markii la dilo ka imanaya waxaasoo kale wax dhibaato ah ma laha nijaasona ma noqonayo oo nijaaso wax dhibaysa taasi ma noqonayso liannahu hadduu nijaaso uu noqon lahaa oo darar keenaysa nabigu ma uusan dhaheen sala allahu wasalam caleyhi tisxigu markuu weelka idinkaga dhaco ku wada rida ma uusan dhaheen nabigu sala allahu wasalam caleyh marka dhiigga marka masfuuxa ah oo qubanaya isaga naftiisa oo aanu ku soo sheegnay anwaacdiisoo dhan kulli inay wada nijaas yihiin waxaa shareecada islaamku ay cafisay wixii qaliil ah dhiigga yarka ah oo markaa yaraantaasna waxaa looga loogu laaban xagga curfiga iyo xagga caadada ayaa loogu laaban oo wixii dadka bini aadamku si caadi ah ay u yidhaahaan dhiiggani alla ilaah markaad fiiriso marada uu kaa gaaro ama jidhka maaragta ahi dhiig uu kaa gaaro wixii markaa aad arkaysid inuu maaragta ahay uu yar yahay taasi waa wax iska maaragta ahay macfi ah oo wax markaa maaragta ahay dhibaato ah ma yeelanayso xagga maaragta ahay curfi yaraanta iyo badiduna maadaama hadda shareecada islaamku aysan xadaynin oo xad aysan u samaynin dhiigga la cafinayo qaybta uu la egyahay iyo qaybta uusan la ekayn yaraanta waxaa loogu fiirin qofka aragtidiisa ayaa loo xil saaran haddii qofka aragtidiisa iyo curfiga uu u arko markaa dhiiggaasi inuu maaragta ahay dhiig yar uu yahay waxauu iska noqon masruux haba noqdo hadduu doonee waxyaalaha la cafinahayo ayay maaragta ahay la mid noqon halkaa haddaanu dhiigga uga baxno waxaanu gelaynaa marka waxyaalaha markaas fadalaadka loo yaqaano waxyaalaha fadalaadka loo yaqaano waa saxarada kaadida iyo digada iyo matagga waxyaalaha fadalaadka walaalayaal guud ahaanba sida raajixa ah ee laga dareemahayo sunnada nebiga sala allahu wasalam calayhi kulligood waa nijaas fadalaadka xayawaanaadka oo xayawaanku noocuu doonaba ha noqdee kaadidiisa iyo digadiisa iyo saxaradiisa kulli waa wada nijaas xayawaankaoo dhan ha noqdo xayawaankaasi midka hilibkiisa la cuno oo hilibkiisa ilaahay uu noo xalilay subxaanahu watacaala iyo mid midka hilibkiisa aan la cunayn guud ahaanba sida raajixa ah waa nijaas inkastoo meeshaa khilaaf uu ka jiro oo salafka ummaddan hadda ka mid ah qaarkood masaa'ilkan hadda aanu sheegnay si kale ay u dhigeen oo iyaga qayb a'immada ka mid ah waxay leeyihiin xayawaanka marba haddii hilibkiisa la cunaayo hilibkiisa marba haddii la cunaayo dhegadiisa iyo kaadidiisa waa daahir warka waxaa sidaa ku tegay madhabka imaamu maalik ibnu anas raximahu llahu tacaala iyo imaam axmed oo maalikiyada iyo xanaabiladu sidaa ayay qabaan waxaa kaloo maalikiyada iyo xanaabilada ra'yigaa ku waafaqsan imaamu zuhri awsaaci iyo ibraahimu nakaci iyo sufyaanu thawri marka iyagu a'immadaasi waxay leeyihiin haddii xayawaankan hilibkiisa la cunaayo kaadidiisa iyo degadiisuna waa daahir ayay leeyihiin laakiin sida jumhuurtu u badan tahay ee culimmada islaamku ay u badan yihiin xayawaanku noocu doono ha noqdo ama hilibkiisa ha la cuno ama hilibkiisa yaan la cunin degadiisa iyo kaadidiisa kulli waa wada nijaas waxaana sidaa ku tegay imaamu shaafici raximahu llahu tacaala iyo abi xaniifa iyo abu thawr iyo sheekhii taabiciga ay weynaa xasan albasri iyo culimo kale ee salafka ka mid ah sidaa ayay iyagu ay ku tageen waana sidaa hadda raajixa ah oo markaa mas'alada maaragtaahay ku habboon in qofka muslimka ahi uu qabsado in xayawaanaadka kulli yacni nijaas ay noqonayaan kaadidooda iyo degadooda iyo saxaradooda kulli ay nijaas noqonayaan liannahu taa waxaa tusinaya kaadida guud ahaanba noocay doonto inay nijaas tahay ama xayawaanka hilibkiisa ha la cuno ama yaan la cunine waxaa tusinaya xadiiskii caamka ahaa oo nabigeena sala allahu wasalama calayhi uu ku yidhi waa xadiidkii ibnu khusayma saxiixiisa uu ku warinayay min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayh istanzihuu min albowl fa ina caammata cadaabi alqabri minhu wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalama calayhi kaadida iska ilaaliya liannahu cadaabuulqabriga qabriga cadaabkiisu inta badan waxay ka timaadaa kaadida nijaasta oon la iska ilaalin ayaa u badan buu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi cadaabu lqabriga marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ma uusan kala qaadin kaadiha la iska ilaaliyo ayuu si caama nebigu u yidhi sala allahu wasalam calayhi laakiin nebigu ma uusan kala qaadin oo ma uusan odhanin kaadida xayawaanka hilibkiisa aan la cunayn ayaan ula jeedaa ee kaaha la iska ilaaliyo ee kaadida midka xayawaankiisa hilibkiisa la cunahayo waa daahir nabigu ma uusan oranin sala allahu wasalam calayh midda kale taa waxaa tusinaya yacni albowl asha ku jirta waa al jinsiye ah fatacumu jamiica alabwaal marka ashaasi xagga carabi ahaan waxay camimi oo guud ahaanba ay kala gaari kaadi oo dhan noocay doonto ha noqdo waxaana xadiidkaas sidaa u deliishaday xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga ah markuu ka hadlahay wuxuu yidhi addaliilu calaa nijaasati jamiici alabwaal alxadiidu aladii rawaahu abu hurayra wasaxaxahu bnu khusayma istanzihuu min albowli fa ina caamata cadaabi alqabri minhu xaafidku sidaa ayuu ictimaaday sidaas ayaana raajixa waxaa kaloo jira nabiga sala allahu wasalam calayhi xadiiskii bukhaari uu warinahayay in markaa nabiga sala allahu wasalam calayh yani taas marka aan deliishanayno xadiiska waa xadiis caama laakiin hadda anugu ma rabo inaan u deliishado xadiiskii yacni labadii qabri xadiiskoodii inaan u deliishado ma rabo laakiin lianna waxaa weeye xagga adilada waxaa ka tusin badan kaadida guud ahaanba xayawaanka hilibkiisa la cunaayo iyo midka hilibkiisa aan la cunaynin in kulli ay nijaas tahay kaadidiisu xadiiskana ku cad laakiin ma doonayo inaan deliishado xadiiskii qabraynka oo labadii qabri oo nabigu soo maray sala allahu wasalam calayh oo bukhaarigu uu warinahayay iyo kayrkiisba iyo culimo kale ay warinahayeen oo nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi innahumaa yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir waa la cadaabahayaa labadan qabri laakiin lagu cadaabi maayo wax weyn waxay iska fududaysan jireen uunbaa lagu cadaabi u yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh ama axaduhumaa fa kaana laa yastanjihu min albowl labadan qabri mid ka mid ah kaadida iskama uusan ilaalin jirin oo nijaasadu iska fududaysan jiray ma rabo xadiidkaa inaan deliishado leannahu xadiidkaas kuma cadda masalada naskeeda oo xadiidkaasi waxa weeye riwaayada bukhaariga ayaa waxay tilmaamay in bowlka loola jeedo bowl alinsaan oo ruuxa bini aadamka kaadidiisa in loola jeedo oo taasina laysku waafaqsan yahay inay nijaas tahay taas ayay ku caddahay xadiisu alqabrayn leanna waxaa jira riwaayat albukhaari oo odhanaysa ama axaduhumaa fa kaana laa yastanjibu min bowlihi oo riwaayad lamiir ku dartay oo kaadidan in loola jeedo kaadidii bini aadamka loola jeedo riwaayo caddaysaa jirta oo bukhaari saxiixiisa uu ku warinayo raximahu allahu tacaala marka damiirkaas ayaa wuxuu baabi'inayaa yacni in loo daliishado xadiisu alqabrayn kaadi oo dhan in loola jeedo damiirkaasaa diidahaya marka sidaasaan uga leexanahayaa xadiidka inaan masalada u daliishado laakiin loomama baahna xadiidka in masaladan loo daliishado waxaa ka cad xadiidkan ibnu khusayma uu saxiixiisa ku warinayo xaafidkuna uu masaladan u daliishaday nafskeeda oo nabigu uu yidhi sala allahu wasalam calayh istanjihuu min albowl fa ina caammata cadaabi alqabri minhu war kaadida iska ilaaliya kaasaa caam ah oo xadiis caam oo kulminaya kaadida guud ahaanba midkii maaragta ah ee hilibkiisa la cunaayo iyo midka hilibkiisa aan la cunayn guud ahaanba ay markaasi taasi ay caam u tahay oo ay keeni marka waxaa jira markii la yidhaaho taasi waa xagga kaadida oo in nabigu camimay sala allahu wasalam caleyhi xukumkeeda waxaa taa kale oo tusinaya fadalaadka xayawaanaadka ama ha noqdo bini aadamka maaragtahay saxaradiisa ama ha noqdo xayawaanaadka kale ee saxaradooda degadooda ha noqoto kulli ayagoodana wada wada nijaas wooye sida sunnada nabiga laga fahmayo sala allahu wasalam calayhi oo masalada ugu raajixsan waafaqsanna nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii waxaana tusinahaya in degada guud ahaanba kulligood ay wada nijaas tahay kuwa hilibkooda la cunahayo iyo kuwaan hilibkooda la cunayn intaba aan la kala qaadaynin waxaa tusinahaya xadiidkii cabdulaahi bni mascuud oo cabdullaahi bni mascuud ayaa wuxuu yidhi ata nabiyu sala allahu wasalam calayhi alqaa'id fa amaranii an aatiyahu bihalaaثati axjaar fawajadtu xajarayn waltamastu haalis falam ajid faataytu rawha faahadtu rawha faataytuhu biha faakhada alxajarayn wa alqa arawha wa qaala hada riks xadiidka bukhaari ee axmed iyo tirmidi ayaa warinaya waxaa kaloo xadiidkaa wariyey ibnu khusayma inkastoo ibnu khusayma isagu ereygan erey ka duwan uu xadiidka ku wariyey riwaayadiisa iyo riwaayat ibnu khusayma waxay ahayd itinii bihalaaثati axjaar fawajadtu lahu xajarayn wa rawsata ximaar taas riwaayadiisu sidaasay ahayd riwaayat ibnu khusayma laakiin hadda anagu waxaanu ka deliishanayna waxaa weeye waa riwaayadan waxaanu deliishanaynaa uu warinahayo markaa bukhaari iyo axmed iyo tirmidi ay warinayaan cabdullaahi mascuud ayaa wuxuu yidhi nabiga sala allahu wasalam calayhi ayaa wuxuu yimid meel bannaan ah oo lagu saxaroodo markaasuu nabigu markuu xaajadiisii gutay wuxuu igu yidhi cabdullaahi mascuudow waxaad ii keentaa saddex dhagax ii keen marka waxaan helay buu yidhi cabdullaahi mascuud laba dhagax ayaan soo helay kii saddexaad waan raadiyey waan waayey buu yidhi marka kii saddexaad booskiisii waxaan soo qaaday buu yidhi cabdullaahi mascuud dego degaan u keenay buu yidhi xayawaan degadiisa marka labadii dhagax iyo hal dego anigoo wada ayaa nabiga u keenay sala allahu wasalam calayh wuxuu nabigu iga qaatay labadii dhagax degadiina wuu iska tuuray wuxuuna yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi haadaa riks kan waa nijaasu yidhi igawad marka nabiga calayhi salaatu wasalaam degadii ma uusan weydiin mana uusan kala caddayn waa dego yacni xayawaan hilibkiisa la cunayo iyo waa midaan hilibkiisa la cunayn iyo ma uusan kala sheegin nabigu mana uusan su-aalin cabdullahi mascuud wuxuu marba hadday dega yihiin hadduu arkay wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayhi haadaa rigs ereyga rigsigana culimo badan oo luqawiyiina ayaa waxay caddeeyeen inuu ku yimaado bimacna najis kani waa nijaas ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh sidaasuu marka nabigu sala allahu wasalam calayh xadiidkaas ay warinahayaan bukhaari iyo axmed iyo tirmidi wuxuu ku caddeeyey in markaa digoo dhan kulli ay maaragtaahay nijaas ay noqonayso ayuu nabigu ku caddeeyey sala allahu wasalam calayh waxaa jira marka a'immadan kale oo iyagu odhanaya a'imada kale iyagu odhanaya dee waxaa maaragtay xayawaanka hilibkiisa xayawaanka hilibkiisa la cunaayo kaadidiisa iyo degadiisa iyo kulli maaragtaahy waa wada nijaa waa wada daahir odhanaya iyagu markaas dee waxay deliishanayaan axaadiis markaas culimmada intooda kale ay ku diideen oo aan laga aqbalin ayay iyagu deliishanayaan lianna axaadiistaas waxaa lagala dooday yacni macnaha ay tusinayso ayaa axaadiistaas lagala dooday xadiidkaasna markaa wuxuu ahaa qoladii quraaniyiinta ahaa ayaa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen iyagoo markaa yacni xanuunsanaya oo caloosha ka sheeganaya oo calooshooda ay weyn tahay dee qolooyin waxay ahaayeen caloosha ka xanuunsanaya oo urweynaad uu ku dhacay marka qolooyinka markii urweynaadku uu ku dhacay ayaa markaa nebiga sala allahu wasalama calayhi wuxuu amray in hala irmaana loo raadiyo neefaf geela oo irmaana in loo raadiyo ayuu amray nebigu sala allahu wasalama calayh marka neefafkaa geela ah markii wuxuu nabigu amray sala allahu wasalama calayhi kaadidooda iyo caanahooda in laysugu daro maadaama calooshii ay ka weynaatay nimankii marka waa laysugu daray kaadidii geela iyo caanihii geela oo nabigu siduu amray ayaa laysugu qasay way cadeen halkaas ayayna ku caafimaadeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala biidni biqudrati illaahi tacaala wa biidnih ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankii nimankii meeshii ayuu rabbi ku caafiyey subxaanahu wa tacaala marka way caafimaadeen marka qolooyinkan hadda dariishanahaya yacni xayawaanka hilibkooda hilibkiisa la cunaayo degadiisa iyo oo markaa degadiisa iyo kaadidiisa kulli wada daahir odhanaya xadiidkaa ayay deliishanayaan waa xadiis bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayaan laakiin xadiidkaas qaabkay u deliishadeen qaab markaa saxan ma aha lianna wuxuusan ku saxnayn mowduucan waxaa laga hadlahaya waa mowduucu dib innagu dibi kama hadlaynin waxaanu ka hadlaynay min baabi tahaara waa mowduuc xagga dhakhtarnimo waa daruuro waa daawo qofku hadduu xanuunsanayana waxyaale intuu caafimaadka qabo aan u bannaanayn ayaa shareecada islaamku ay u bannaysay oo daruura ahaan ay ugu bannaysay lidaalika sidaasaa culimmadaa lagala dooday waxaa la yidhi xadiidka sidaad u fahamteen ma ahane xadiidku waa min baabi dawaa dee qofkuna wixii maaragtaahay daruura ay u qabato hadduu xanuunsanayo wuu isku daaweyn karaa waa min baabi tib inagu min baabi tahaara kama aanaanu hadlaynin waxaan ka hadlayna inagu tahaare dibi kama aanaanu hadlaynin walidaalika qofku hadduu xanuunsanayo waxyaalo badana u bannaan oo qofka dabiibka ah dhakhtarta ah xataa gabadha haddii maaragtaa dhakhtar haween ay weyso inuu cawradeeda fiiriyo oo xataa maaragtaa yacni meesha uu ka kaadshayso xataa hadday ka xanuunsanayso halkaa inuu eego xataa uu ka daaweeyo way bannaan tahay daruur ahaan haddii dhakhtar kale la waayo gabar kale umulisaa haddii la waayo inuu dhakhtar ninuhu gabar umuliyo way bannaan tahay qofku hadduu maaragtahay xanuunsanayo caloosha uu ka sheeganayo kaadida geela inuu cabo way bannaan tahay marka taasi waxaa looga jawaabay waa min baabi dawaa waa min baabi tib ee mowduucan aanu ka hadlayno taasi ma aha midda kale culimmada waxaa lagu qabsaday haddana oo lagu yidhi dee marka haddii xataa mowduucan haddii la qadaro waa caano geel oo dad xanuunsanaya nabigu uu siiyey sala allahu wasalam calayh ayaa xadiidka naskiisu yahay xagee ka keentaana la yidhi marka taasi waa geele arigii iyo loodii iyo sagaaradii iyo xayawaanaadkii kale oo la cunayay biciidkii iyo kuwaas yaa sheegay in kaadidooda iyo degadoodu ay daahir yihiin kuwaas maxaad daliileed u haysaan wax daliila uma hayaan kuwaas geelaas keliyahay u heleen wax maaragtaahay yacni shubho ah oo loo malayn karo inay daliil yihiin laakiin qaabka loo daliishadana aan ahayn geelina waa wax ku soo arooray min baabi tibi min baabi alcilaaj wax ku soo arooray weye mowduucu dahaara kama hadlay marka wax nusuus kale oo markaa yacni maxaad naska yacni haddii geela keliya aad aragteen isaguna weliba min baabi dawaa uu yahay dee xaggee marka maxaad nusuustood u haysaan kaadidii ariga iyo geelii waxaan leeyahay loodii iyo sagaaradii iyo baciidkii iyo goodirkii iyo maxaad kulli marka aada caam uga dhigteen biduuni daliil walidaalika marka masaladaa sida raajixa ah oo naskeeda ay waxay tahay in saxarada noocay doontaba ha noqoto iyo maaragtaahay kaadida xayawaankay doontaba ha ka mid noqotee xayawaankay doontaba ha ka timaadee inay markaa nijaas ay noqonayaan sidaas ayaa mas'alada raajixeedu uu yahay qofka muslimkaana waxaa habboon inuu masalada markaa u abbaaro una qabsado meesha nusuustu ay u badan tahay nusuustu meesha ay u badan tahay inuu markaa u qabsado ayaa habboon walidaalika xataa masalada khilaafiya hadday tahay khilaaf uu galo qofka muslimka waxaa habboon inuu ixtiyaado oo uu dadaalo oo meesha markaa uu isleeyahay cidna wax kaa sheegi mayso oo salaadaadu way kuugu nabadgeliyay cibaadadaadu halkaa inuu abbaaro ayaa habboon leanna qofku maanta hadduu maaragtaahay nijaasadii maaragtaahay geelii iyo arigii kaadidoodii iyo waxaa hadduusan iska ilaalinin oo markaa uu iska tukado dee khilaaf salaad khilaafiya ahoo laysku haysto oo lagu muransan yahay ayuu aakhiro ilaahay hortiisa uu la istaagi subxaanahu watacaala laakiin qofku hadduu waxyaalahaasoo dhan uu iska ilaaliyo iyadoo adiladani markaas ayba ku cad yihiin arrinta ay qeexahayaan salaadiisii waxay noqon salaadaan maaragtaahay muran lahayn oo bilaa khilaaf ah inuu aakhiro ilaahay hortiisa uu la istaagay subxaanahu watacaala marka halkaana waxaanu uga baxnay mowduucii yacni waxyaalaha fadalaadka ah fadalaadka ayaanu uga baxnay waxaa jira marka waxyaala dadka qaarkood ay u maleeyaan nijaas laakiin nijaas aan ahayn waxaa ka mid ah manida oo kale manidu waa daahir liannahu manida adiga oo daahira ayay asaaskaaga iyo asalkaagita dee manidii haddii aada odhan lahayd iyadu waa nijaas adigana korkaagu inuu nijaas noqdo sida eygii oo kale uu korkaagu nijaas noqdo ayay iman lahayd liannahu adiga waxaa lagaa abuuray sow mani ma ah walidaalika manidu waa daahir manida daahir w taana waxaa tusinaya xadiidkii imaam axmed iyo abu daawuud ay warinayeen min xadiisi caaisha waxay tihi ummi lmu'miniina caaisha radia allahu tacaala canha kuntu afruku lmaniya min sawbi nabiy sala allahu wasalam calayh uma yadhabu fa yusallii fiih waxaan ahaan jiray manida inaan cijida uga xoqo marada nabiga sala allahu wasalam calayh markaasu isaga tukan jiray isagoo aanan dhaqin nabiguna uusan odhanin manida maradeeda ka dhaq uusan odhan ayuu nabigu isaga tukan jiray sala allahu wasalam calayh riwaayo kale ee muslim ee uu warinaayo ayaa waxaa jirta sheekhi la odhan jiray cabdullahi bni shihaab alkhawlaani cabdullahi bni shihaab alkhawlaani ayaa wuxuu yidhi caaisho gurigeeda ayaan u soo martiyey marka caaisho markaan gurigeeda usoo martiyey waan seexday buu yidhi markaan seexday de qofka bini aadamku waa iska daciife maradii ayaan isaga janaabooday buu yidhi habeenkii meniyaa iga timid markaasaan maradii biyo anoo ku mayrahaya ayaa waxay aragtay gabadhii jaariyadda aheed ee caaisho u shaqaynaysay jaariyaddii caaisho u sheegtay waxay tidhi ninkii noo soo martiyey waxbuu dhaqdhaqanayaa dharkiisii caaisha markaasi waxay tidhi warya cabdullaahi bni shihaabow maxay taha labadaaba mare waxaad ku samaynaysa wuxuu yidhi waxaan arkay qofka ruyoodo waxyaalaha uu arko hurdada uu ku arko ayaan arkay waxay tihi ma waxbaad ku aragtay mani ah maradaada waxay idhi waxbaan ku arkay markaasi waxay tihi caaisho laqad ra'aytunii wa inii la axukuhu min sawbi rasuuli illaahi sala allahu wasalam calayhi yaabisan bidufrii war waxay tihi waxaasi dhib ma lahan nabiga sala allahu wasalama calayhi ayaa maaragtaahay manidu markay qallasho ayaan cijidayda uga xoqi jiray bay tiri waana ku tukan jiray mana aanan ka dhaqi jirin mararka qaar manida nabiga sala allahu wasalam calayhi maradiisa waana nabigu isaga tukan jiray marka waxba waxay tiri ha u qaadanin yacni inay maaragtaahay nijaas ay yihiin manidu inay nijaas tahay ha u qaadan bay tiri cabdullaahi bni cabaas sheekhu u soo martiyey ayay sidaa ku tiri umulmu'miniina caaisha taasi marka waxa ay tusin in manidu markaa ay daahir tahay oo wax mushkilo ah aysan lahayn waxyaalaha nijaasaadka waxaa ka mid ah alqay mataga ayaa ka mid ah nijaasaadka oo qofka muslimka ahi waa inuu iska ilaaliyo hadduu matago jirkiisa waa inuu ka ilaashado mataga iyo dharkiisa haddii lacalla jirka iyo dharka ay ka gaaraanna waa inuu iska mayro matagana marka waxaa loo daliishan oo daliilka ugu weynaa waa qiyaasan cala alqaa'id liannahu waa shay-un istaxaala fi daakhil waa cuntadii oo gudaha isku bedeshay cuntadii oo gudaha isku bedeshay oo soo urtay oo soo qarmuun isku bedeshay weeye sida saxarada oo kale markii gudaha gasho isbedesho oo kale marka qiyaasan cala alqaa'id oo waxaa looga qiyaas qaadan bigadii iyo saxaradii hadda aanu ka soo hadlaynay ayaa taa looga qiyaas qaadan laakiin hadda isaga xadiis si gaara ugu soo arooray ma jiro laakiin waxaa looga qiyaas qaatay maadaama saxaradiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo degadii iyo waxaasoo dhan nabigu uu caddeeyey inay nijaas yihiin ee isaguna waa wax gudihii uun isku bedelay sidaasaa marka culimmada islaamku ay yidhaaheen isaguna waa nijaas marka qofka muslimka ah waxaa habboon isagana maaragtaay inuu iska ilaaliyo oo matagaasi waxay ka mid tahay waxyaalaha maaragtaay nijaasaadka ah oo layska ilaalinaayo ayay ka mid tahay marka nijaasaadkii maadaama aanu soo barannay oo aanu soo ogaanay waxaanu qaadanaynaa marka sida laysaga mayro nijaasaadka nijaasaadka walaalayaal waxay u qaybsamayaan laba qaybood nijaasaad marka hore aan u qaybiyo saddex saddexay u qaybsamayaan nijaasaadku nijaasa muqallada iyo nijaasa mutawasida iyo mukhafafa nijaasadu hadday tahay nijaase muqallada ah waa nijaasada eyga iyo doofaarka waxaa waajib noqonayo toddoba goor in la mayro oo toddobadaa mid ka midana caro lagu daro ayaa waajib noqonaysa sidaasaa loo maydhaa marka toddobadaa midka ka mid ahooda carada yacni ku darayso ama midda ugu horraysa ha noqdo ama midda dhexe ama midda ugu dambaysa ha noqdo toddobadaa un mid ka mid a waa inaad carro ku mayrto haddii nijaasadu ay tahay nijaasa muqallada marka halkaa halkaa yacni nijaasada muqalladada ah uunba axaadiistu ay sheegtay in cadad loo shardinayo yacni tiro loo shardinayo toddobo wax ha la dhaqo la yidhi oo nijaaso ah ama labo ha la dhaqo ama saddex ama afar ha la dhaqo la yidhi ma jiraan ilaa nijaasatu alkalbi waalkhinsiir oo nabigu caddeeyey sala allahu wasalam calayh in yacni toddoba goor la mayraayo riwaayaad badan ayuuna ku soo aroortay oo waxaa jira nabigu sala allahu wasalam calayh idaa waliqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyaqsilhu sabca uulaahunna bituraab qof eygu hadduu uu yacni afka geliyo weel qof adigtiisa ka mida weelkiisa uu afka geliyo toddoba goor ha mayro uulaahunna bituraab midda ugu horaysana caraha ku caraha ku qasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh marka taasi waxayna tusin nijaasadu haddii ay tahay nijaasa muqallada waxaa markaas la mayri toddoba goor mid ka midana waxaa lagu dare caro iyadoo riwaayaadku markaa iskhilaafsan yihiinoo yacni ulaahunna bituraab iyo wacafiruuhu saamina iyo riwaayaad fara badan ayaa arrintaa maaragta masaladan ka hadlaaya ayaa nabiga laga wariyey sala allahu wasalama calayh lannahu hadda markii riwaayaadka iskhilkhilaafayo waxaa ka mid a hadda bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo nasaa-i oo kale idaa shariba alkalbu fii inaa'i axadikum falyaqsilhu sabca unbay ku gaabsadeen bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo nasaa-i ibnu maalig muwadaciisa waxaa jira riwaaya imaamu muslim iyo tirmidi iyo abu daawuud ay warinayeen oo iyadana ku soo aroortay duhuuru inaa'i axadikum idaa waliqa alkalbu idaa waliqa fiihi alkalbu an yaksilahu sabca maraatin uulaahunna bituraab oo toddoba goor ha dhaqo midda ugu horeysana caraha ku darwiiray nabigu sala allahu wasalam caleyh riwaaya ibnu maajah iyo abu daawuud iyo nasaa-i ay warinahayaanaa jira oo idaa weliga alkalbu filinaa'i faksiluuhu sabca maraatin wacafiruuhu athaamina midda sideedaad cara ku dara midda sideedaad cara ku dara riwaayo noocaasina markaa way soo aroorta oo midda sideedaad cara ku dara odhanaysa laakiin waxa weeye riwaayadan waxaa mushkil ah oo odhanaysa midda sideedaad caraha lagu daro iyadoo riwaayaadka kale ay sheegeen in dhaqitaanku toddoba uun uu yahay riwaayaadka kale ay odhanahayaan marka taa yacni waxaa la leeyahay riwaayadan oo dhahaysa cafiruuhu haamina waxaa imaamu albayhaqi raximah allahu tacaala uu sheegay riwaayadan inay tahay riwaaya shaada riwaayo shaada ah waa riwaayo shaada saas awgeed riwaayaadka intooda badan ayaa waxay u badan yihiin inay toddobadaa ku gaabsadeen oo sideed aysan sheegin ilaa riwaayadan mooye saas awgeeda bayhaqi raximahu allahu tacaala wuxuu kitaabkiisa khilaafiyaadka iyo sunanka intaba uu ku rajaxay riwaayadan odhanaysa wacafiruuhu haamina odhanaysa inay tahay riwaaya shaada ayuu markaa bayhaqi raximah allahu tacaala uu sheegay marka riwaayada abuu hurayra oo toddobada tilmaamaysa ayaa ugu wanaagsan oo bayhaqi wuxuu yidhi ina abaa hurayra axfadu man rawa alxadiida fii dahri fa riwaayatuhu wlaa abuu hurayra isagaa ugu habboon uu yidhi wakhtigiisa wax xadiis wariya marka riwaayadiisa oo toddobada sheegaysa ayaa habboon uu yidhi isaga oo iyadaa la qaadan marka waxaa jira taasi waa riwaayo muqalladada haddii nijaasadu tahay nijaasa mukhafafa nijaasada mukhafafada waa bowlu sabiy waa cunuga saqiirka wiilka oo laba sano aan gaarin oo waxaan caana ahayn aan markaa afkiisa gelinin kaa waxaa la yidhaha nijaasadiisa mukhafafo dee biyo unbaa lagu rushayn meesha biyahaas waxaa shardi ah inay maxalka dhan ay wada gaaraan kaadida waxaa ka sugnaaday nabiga sala allahu wasalam calayhi saxaabada mid ka mida wiil uu dhalay inuu korkiisa intuu nabigu saartay wiilkii uu ku kaadiyey oo biyo nabigu halagii keeno intuu yidhi sala allahu wasalam caleyh biyo uun ku rusheeyey haddii marka nijaasadu ay tahay nijaaso mutawasida ah waa cunuga saqiirka ah iyo eygay doofaarka nijaasadii ka soo hartay ayaa mutawasida la yidhaah taasi markaas waxaa loo kala qaadi laba qaybood nijaasooyinka kale oo caruurka iyo eygay doofaarka ka soo haray waxaa loo kala qaadi laba qaybood cayniya iyo xukmiya nijaasada cayniyada waxaa la yidhaha nijaasada markaa yacni meeshii ka soo uraysa oo midab kale oo dhadhan kale nijaasadu hadday markaa dhadhan iyo ur iyo midab intaba ay leedahay waxaa waajib noqonaya marka saddexdaba in laga suuliyo meeshao laga baabiyo dhaqidda waad ku wadi hadday hal mar saddexdu ay ku suusho waa boosta waad iska dayn hadday laba goor ku suusho hadday toban goor ay ku zuulaan oy ku baaba'aan waxaa waajib noqonaya uun inta midabkaasi hadday nijaasadu midab iyo ay leedahay midabkaasi intuu meesha baaqi ku yahay iyo urku uu baaqi ku yahay inaad adiguna dhaqidda ku wado taa waxaa la yidhaha nijaasa cayniya nijaasada xukmiyadana waxaa la yidhaha nijaaso meeshii kaaga dhacday laakiin hadda wax yacni ura iyo wax midaba midna aan maaragta iyo wax dhadhana aan lahayn waa maro oo kale oo urkiisiina uu baaba'ay midabkiisiina uusan meesha ku oolin markaasoo kale waxaa kugu filan biyo uun inaad meesha sidaa ugu dureeriso oo marada intaad sidaa u majoojiso aad maaragta ka majoojiso uun nijaasada taa unbaa kugu filan maadaama wax la dhaqo meeshii oo weyn oo yacni lagu dadaalo la suuliyo aysan lahayn biyaad ku mayri waad ka majoojin meesha intaa unbaa hal mar kugu filan sidaasaa marka qaabka nijaasada loo mayraa uu yahay waxaana waajib noqonaya mar walbaba oo fiiro gaara in la siiyo mulaaxado ah in biyaha marada aad yacni ama shayga nijaasoobay aad ku mayrayso waa inay markaas biyuhu ay waarid noqdaan oo biyuhu aad kor uga shubto ayaa la rabaa tusaale ahaan mara hadday kaa nijaasowdo biyaha kor aad uga soo shubi marada laakiin tusaale ahaan haddii mara ay kaa nijaasowdo oo kale oo baaldigii biyaha ahaa aada dhex geliso oo tiraa intaad baaldigii biyaha dhex geliso maradii marka aad tiraa waa iska daahir maradani waa iska nadiifi xariggii sida aada ugu warato biyihiina way nijaasoobeen maradiina nijaastii waad ku sii badisay oo nijaastu hal meel unbay ahayd kulli way wada nijaasooday xariggii aad marada ku waratana waa nijaasoobay liannahu nabigu wuxuu shardiyey sala allahu wasalama calayh oo axaadiistii fara badan looga wariyey in mar walbaba biyuhu ay kor ka yimaadaan biyuhu inay kor ka yimaadaan ayaa la dooni mar walbaba marka saas awgeed ayaa dadka qaarkood markay wax mayrahayaan ayaad la yaabi waxaa dhici karta in gabadhu ay doonayso maradii yacni nijaasta ahayd inay mayrto baafkii ku ridi markii baafka markaas yacni biyihii ay ku dhaqdhaqdo iyadoo maradii nijaasta biyihii aan ka bixin ayay baaldi markaa ku dhex ridi maradii oo nijaasaysan ayay baaldi ku dhex ridi saasay ku warahayaan dumarka qaarkood marka taa waxaa laga maarmaan ah in lagu baraarugo oo biyaha kor looga keeno inay markaa waajib noqonayso mar walbaba waxaa kaloo laga maarmaana inaannu ka hadalno maxaa horta yacni nijaasada maxaa zuulin kara oo nijaasada baabi'in kara nijaasada wuxuu nabigu inoo sheegay sala allahu wasalam calayh wax zuuliya inay yihiin yacni saddex shay un waa almaa waalistixaala waalxajar saddexdaa unbaa nijaasa laysaga zuulin karaa oo laysaga baabi'in karaa biyaha oo isagu asal ah wa anzalnaa min asamaa'i maa'an tahuura wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala cirka waxaanu ka soo dejinnay biyo wax dahira ayaannu cirka ka soo dejinay uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka biyuhu isagaa aslun fi tathiir ah waxaa kaloo wax lagu dahiraa dhagaxa waa tii xadiidkii aanu ku soo marnay oo cabdullahi bn mascuud nabigu uu ku yidhi sala allahu wasalam caleyh saddex dhagax ii keen oo qofku xataa hadduu biyo haysto wuxuu heli karaa inuu saddex dhagax un uu ku asajoodo oo markaas sidaasna uu daahir ku noqday wuu weyse qaadan wuu tukan shardi ma aha dhagaxda marka aad yacni ku asajoonayso inaad meel oonleya joogto laakiin sida fadliga badan mar walbaba waa inaad israacsiiso dhagaxda iyo intaad maaragtaa nijaasada caynteedii isaga baabi'iso wixii raadkaaba meeshii ku harana biyo markaa aad uga daba marayso sidaasaa maaragtaa fadli badan oo wanaagsan laakiin dhagax markaanu leenahay dee dhagax keliya ma ahane wax walba oo la mida wey sida qoragii iyo alwaaxii iyo xaashidii iyo waxyaalahaasoo dhan maradii calalka ahayd iyo waxaasoo dhan maaragtaa iyaguna waa la mid marka dhagaxa iyo wixii la midkaa waa qaybta labaad oo nijaasada lagu zuuliyo qaybta saddexaad ee nijaasada lagu suuriyo waa istixaala ashyaada qaar waxaa jira hadday isbedelaan oo maadadoodii hore laga saaro oo mawaad kale ay meeshii yimaadaan in istixaaladaasi ay noqonayso anwaacda wax lagu dahiro taana waxaa tusinaya waxaa weeye khamrada haddii iyadoon yacni wax kulul lagu ridin iskeed hadday isu bedesho oo biyaha dhanaanka ah ee khalkaa ay isku bedesho waxyaalaha madaxa wareerinaya ay ka baaba'aan khamradaasi waxay noqotay daahir mana la dhaqin biyo laguma shubin maca daalika sidaasay daahir ku noqon istixaala waxaa kaloo sidaasoo kale la mid ah maqaarka maqaarka haddii isagana la saafigareeyo la maqdiyeeyo oo sidaa uu isku bedelo waa daahir laakiin markaa kabacdi ayaa markii la maqdiyeeyo kabacdi wuxuu la mid noqonaa mara nijaasowday oo kale ayuu la mid noqon markaa kabacdi a waxaa la doonaya in biyo lasii raacsiiyo isagana saddexdaa ayaa ku soo arooray yacni alxajariya alxajariya waalistixaala waalmaa saddexdaas in lagu zuuliyo nijaasaadka ayaa ku soo arooray sunnada nabiga sala allahu wasalama calayh amaa saddexdaas waxaan ahayn saddexdaas waxaan ahayn nijaaso laguma zuulin karo sida raajixa ah oo masalada maaragtaa ay ku habboon waa sidaas inkasta oo yacni masalada culimmada qaarkood si kale ay u arkeen oo madaahibtu ay isku khilaafsan yihiin mas'alada oo abi xaniif oo kale isagu uu odhanayo wax walba oo dareero ah nijaasada waa lagu zuulin karaa oo nebiidkii oo kale iyo maaragtaa wixiiba qubmaaya oo shubmaaya nebiid oo kale iyo nijaasada waa laisaga mayri karaa sidaa isagu uu leeyahay iyo culimo kale isaga ku raacday laakiin sida habboon oo raajixa ahee nusuusta nabigeenna ku cad sala allahu wasalam caleyh waxay tahay biyahaas iyo dhagaxa lagu asajoonaayo iyo dabqigaas oo istixaalada khamradu hadday isbedesho intaa maahana wax kale inaan nijaaso lagu zuulin karin amaa carada carada waa lagu booraysan karaa qofku hadduu diiwaayo ama acdaar kale ay ku dhacdo laakiin caro nijaaso iyadu ma zuuliso oo waxba kama jiraan qofku inuu yidhaaho maradan yacni dhulka intaan ku jiido ayaa dhulka markaan soo maro dariiqaas kale haddana iisii dahiraya oo carada kaloon sii marahaya haddana sii dahiraysa taasi diin ma aha waxba kama jiraan taas ama qofku uu yidhaaho markaas intuu saxaro ku soo istaago dacadkiioo kale intuu saxaro ku soo istaago ama nijaasaadka anwaacdiisa qayb ka mid a inuu intuu ku socdo uu yidhaaho laamigaasaa ii dahiray oo dhulka aan kusoo istaagaa ii dahiray kabacdina uu sidaa isaga tukado dacadkiisii ama kobkiisa uu ku tukado war kobtan waxbaad kula soo istaagtay iyo haddii la yidhaaha inuu yidhaaho ardadaa wax dahiraysa iyo cara wax dahirta taasi wax jira ma aha walaalayaal waa wax baadila taas wax jira ma aha waxaa jira markaa shubahaad ama nusuus aan markaa maaragtaahay si khaldan oo qofkaasi uu fahmay ayaa jira amaba maaragtaahay axaadiistaas ay sideeda inteeda badanba ay tahay axaadiis aan jirin waxaa arrinkaas anigu mar aan baxsinahayon oon baarahayay waxaan soo ogaaday uun shan xadiis uunbaa soo aroortay caraa wax dahiraysa marka la leeyahay kulligoodna waa axaadiis wado daciifa oo axaadiis la cuskan karo oo wax jiro ah ma ahan xadiis koowaad waxaa weeye waa xadiiskii odhanhayay idaa wadica axadukum binaclihi alaadaa fa ina aturaaba lahu dahuur haddii qof adinka idinka mid ah kobihiisa uu kula istaago wax quruna carada dahiraysa carada ayaa dahiraysa xadiiskaas waxaa looga jawaabay oo culimmada islaamku uga jawaabeen laba jawaab jawaabka ugu horeeya waxaa weeye bifardi sixati haddaanu nabadgelinno xadiiska sanadkiisu inuu saxiix yahay inkastoo xadiiska weese aysan u dhowrayn oo sanadkiisa aanu arki doonno inaysan waxba ka jirin sanadkiisu daciif yahay xadiisku laakiin calaa irkhaa'i izimaam wa calaa irkhaa'i alcinaan wa calaa tanazul haddaanu xadiiska aanu nabadgelinno sanadkiisa adahaas waxaa lagu xambaari waxyaalaha aan nijaasta ahayn sida xaako oo kale iyo candhuufa oo kale iyo diif oo kale iyo waxyaalahaas maaragtay iska daahiraadka laakiin naftu ay qurumaysanayso weeye waxa nabigu uu ka hadlaayo oo la leeyahay fa ina turaaba lahu dahuur carradaa sii dahiraysa oo carradu waxay dahirayso yacnii wixii wasaqdii kaaga dhegay kobta oo waxa wasaqdaa nijaasta ahayn ay kaa baabi'een carradiyaa loola jeeda ee carradu nijaas ma dahiri karto jawaabka labaad waxaa weeye xadiidka sanadkiisa lama wanaagsana oo xadiidku xadiis saxa ma aha liannahu ibnulmunaqim kitaabkiisa la yidhaaho albadru lmuniir ayuu xadiidka uga hadlay culimo kalena way ka hadleen wuxuu sheegay xaafid ibnulmunaqin waa ibnu xajar alcasqalaani shuyuukhdiisu uu ka mid yahay wuxuu yidhi xadiidka waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho maxamed ibnu kaiir maxamed ibnu kaiir asancaani waxaana maxamed ibnu kaiir asancaani daciifiyey imaam axmed wuxuuna yidhi imaam axmed waa munkarulxadiis ninkaa waa nin xadiiskiisa la inkiro oo xadiiskiisa aan la qabsan karin wey imaam axmed wiil uu dhalay oo cabdullaahi layidhaah wuxuu yidhi dakarahu abii fadacafahu jidda aabbahay hadda ka hor uu soo hadal qaaday ninka xadiidkan ku jira oo maxamed ibnu kaiir wuuna daciifiyey aabbahay riwaayo kale wuxuu ku yidhi imaam axmed waa munkarulxadiis iyo waxyaalo kale ee hadallo kale hadallada aad maaragta ugu dhodhow ayaa imaam axmed uu ninka uu ku daciifiyey iyo xadiiskiisa guud ahaanba waxaa kaloo xadiiska daciifiyey imaam albayhaqi raximahullahu tacaala kitaabkiisa la yidhaah alkhilaafiyaadka ayuu ku daciifiyey waxaa kaloo xadiiska daciifiyey imaam almundiri raximahu llahu tacaala xadiiska wuu daciifiyey isaguna waxaa kaloo jira xadiis kale oo xadiisu caaisha oo xadiisu caaisha wuxuu leeyahay annaha sa'alat الnabiy salى اllahu slm alayh can اrajul yada'u binaclayhi alada faqaala aturaabu lahu tahuur caaisha waxay nabiga su-aashay sala allahu wasalam calayhi rasuul ilaahi ka waran ninka dacadkiisa waxyaalaha qurunka kula soo istaaga markaasuu yihi nabigu sala allahu wasalam aleyh carrada ayaa dahiraysa daara qudni markuu xadiidkan sanadkiisa ka hadlayay wuxuu yidhi midaaru lxadiis cala bni samcaan wa huwa daciif xadiidkan oo dhan wuxuu ku dul wareegi uu yidhi ninka la yidhaaho ibnu samcaan waa maxamed ibnu samcaan waana daciif marka xadiis jira isaguna ma aha xadiid kale waxaa jira oo xadiisu anas isaguna ahay saddexaad oo ahaa idaa jaaa axadukum almasjida fain kaana leylan falyudlik naclayh wain kaana nahaaran falyandur ilaa asfaliha xadiidka bayhaqiga khilaafiyaadka ku wariyey oo xadiisu anas wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayhi qof adinka idinka mida hadduu masjidka yimaado haddii xilli habeena la joogo kobtiisa dhulka dhulka ha marmariyo haddii maalin la joogana kobka meesha kobta meesha ugu hooseysa ha fiiriyo oo waxaa maaragtaa ay ha iska fujiyo kobta ku yaalla oo xadiidkaas isaguna uu tusin carradu inay wax dahirayso laakiin xadiidkaas imaamu albayhaqi wuxuu ku daciifiyey kitaabkiisa khilaafiyaadka wuxuuna yidhi fiihi rajulun majhuul waxaa kaloo ibnu muraqin uu ku duray xadiidka waxaa ku jira uu yidhi xaarith ibnu namhaan nin la yidhaah oo bukhaari uu ku tilmaamay munkarulxadiis inuu yahay waxaa kaloo xadiidkaa daciifiyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa talkhiis alxabiir ayuu xadiidka isaguna uu ku daciifiyey oo markaa xadiidkaas isagu wax jira ma aha oo masalada loo daliishan karo waxaa kaloo jira xadiid kale oo sunanka ibnu maajah ku qoran oo ah adduruq yudahiru bacduhaa bacda jidadka qofku hadduu maro wadooyinka qaarkood qaarka kale iyagaa dahiraya oo wadadan haddii nijaas aad ku istaagto maradaada ama kobtaada aad ugu istaagto wadada kale kusii dahiraysa xadiidkaas isaguna xadiis jira ma aha inkastoo sunanka ibnu maaja xadiidka uu ku sugan yahay waxaana xadiidkaa daciifiyey xaafidka kitaabkiisa talkhiiska ah ayuu xaafid ibnu xajar alcasqalaani uu ku daciifiyey waxaa kaloo jira xadiis sanaade masalada isaguna ku soo areeray xadiis umu salama umu salama min ummahaati lmu'miniin ka mid ah ayaa waxay leedahay yaa rasuula allahi ini imra'atun udiilu dayli fa ajuruhu cala almaa'i alqadir faqaala sala allahu wasalam calayhi yudahiruhu maa bacdah xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa wariyey umu salama waxay tihi rasuulka ilaahi waxaan ahay gabar faraqa dheeraysa oo marada markaan soconayo waan dheereeya marka waxaa dhici karta mararka qaar inaan marada ku jiido meelaha maaragta ay qurunka ah oo nijaasaadka ah markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam caleyh umu salamoy waxaa marada dahiraya dhulka ka dambeeyood sii marayso ayaa kuu dahiraya xadiidkaas imaamu nawowi raximahullahu tacaala wuu daciifiyey oo wuxuu yidhi xadiidkaa duruqda uu ku soo arooray kulligood waa duruq wada daciifa ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh duruqda uu ku soo arooray kulligood waa duruq daciifa ah ayuu nabigu yidhi sala allahu wasalam caleyh xadiidkaa isaguna wax jira maahu ku tilmaamay imaamu nawowi raximah allahu tacaala waxaa kaloo xadiidka imaamu nawowi uu ku cileeyey kitaabkiisa majmuuca ah waxaa sanadka xadiidkaa ku jira umu waladi ibraahim umu waladi ibraahimna islaan la yaqaano ma aha waa majhuula waxaa kaloo imaamu nawowi raximah allahu tacaala uu sheegay xadiidka lacalla haddii la qadaro inuu saxiix yahay waxaa adaha loola jeedaa buu yidhi waxyaalaha wasakda ee waxa lamida ee nijaas loolama jeedo marka halkaa waxaanu ka ogaanay wax dahiri kara nijaas walaalayaal biyaha ayaa ka jira wax nijaas dahiri kara iyo dhagaxa lagu istinjoonayo iyo istixaalada ayaa ka jira wax nijaas dahiri kara sidaa awgeed qofka muslimkaa waxaa u habboon inuu cibaadadiisa marka walaalayaal uu ka taxadaro maadaama aanu ogaanay axaadiistaas axaadiis jirta inaysan ahayn oo kulligood oo daciif yihiin a'immada xufaaduna ay sidaa ay uga wada hadleen marka waxaa la doonayaa nijaasaadka biduuni ifraad wa tafriid in layska ilaaliyo oo ifraad iyo tafriid labadaba mawduuca nijaasaadka in laysaga ilaaliyo ayaanu iskala dardaarmaynaa insha allahu tacaala oo qofku inuusan yacni uusan ku samaynin ifraadna uusan ku samaynin tafriidna uusan ku samaynin yacni wax nijaasaadkii inuu tasaahulana lama ogola uu iska fududaysto wax nijaasa uu markaa qofku uu iska fududaystana lama ogola inuu maaragtay tafri quluwi uu ku sameeyana lama ogola oo yacni nijaasadkii wax walba intuu ka shakiyo wax walba uu ka cararo inuu yidhaaho aniga fuustada guriga ii taalmawye fuusto kale anugu ku weyse qaadan maayo oo dadka shacabka ah ee muslimiinta guryahooda inuu qofku markuu tago inuu yidhaha maya maxaan ka garanayaa nijaasaad ma yaqaanaan iyo dahaaro ma garanayaan iyo waa taariku salaad iyo waxba ma garanayaan iyo maxaan ka ogahay biyahani waxay yihiin waxaasi diin maaha walaalayaal waa cudur waswaas layidhaah qofka maskaxda uga jira leannau nabigu sala allahu wasalam calayhi haweeney gaalahoo meel maraysay sida bukhaarigu warinayo ayuu odhanahayay islaantan haanta sidey inoo keen haanta markaasuu ku weyse qaadan jiray waxaa kaloo sugnaaday sayidina cumar haweeney gaalaha ashuunkeeda inuu ku weyse qaatay marka qofka inuu yacni mawduuca nijaasaadka intuu quligu ku sameeyo in maskaxda waswaas uu ka galo oo hadduu maskaxda uu ka khafiifana lama ogola yacni in tafriid lagu sameeyana lama ogola oo oo qofku markaas uu iska shagsado oo intuu iska tasaahulo iska fududaysto waxyaalihii dhammaa isagoo maaragtaahay cibaadadiisii iyo wixii dhammaa iska fududaysanaya inuu maaragtaa wax walba iska shabkaxsadana taana lama ogola halkaas ayaan jeclahay inaan mawduucaygii yacni dahaarada iyo najaasaadka xuseynayay inaan ku soo khatimo hada wabiاllahi towfiiq as'alu اllaha tacaala an yuwafiqana lima yuxibuhu wayardaah waas'alu اllaha tacaala an yutahira hadihi اlwujuh وأن ينقذها من النار أسأل الله الكريم الجليل أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهرنا من الذنوب اللهم طهرنا من الذنوب اللهم طهرنا من الذنوب والآثام والأرجاس يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا حتى تكون مناسبة لنزول البركات والرحمات يا الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين